asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle teenan maantana waa mid aan ku soo qaadanayno sheekooyinkeennii noocaas ahaa idamka iibi soomaalidu sideedaba wax fara badan ayaa dhaafay waxaa jirta sheeko cajiibahayd oo aan xubinta murtida hadda ka hor ku soo marray oo ahayd wiilka laqaadkaa halbaa dhaaftay sodohda laqaaddaa halbaa dhaaftay gabadha laqaaddaa halbaa dhaaftay sodoga laqaadkaa halbaa dhaaftay heer dhaafsano halbaa idin wada dhaaftay dhammaanteenna halbaa ina dhaaftay sheeko la dhaho ayaa jirtay laakiin soomaalida noloshoo dhan ayaa dhaaftay baan odhan karnaa xubinteennan maantana idamkii iibi waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex baa beerasho ku fiican waxaa la yidhi saddex baa beerasho ku fiican saddexdaas waxay ku fiican yihiin baa lagu yidhi beerasho beerashoy maxaa tahay beerasho dee waa in masigo la beerto waa in xoolo la beerto waa in dad la beerto waa in caqli wanaagsan la beerto waa in ummad isku xidhan la beerto waa in camal aakhiro fiican la beerto waa in sadaqo badan la beerto beerasho markii laga hadlayo lama soo koobi karo sababtoo ah maahmaha soomaaliya waa tii lahayd waxaad beerataad gurataa noocu doona ha ahaay haddaad nabsi beerato dee nabsigii waad guranaysaa haddaad maaratay abaal beeratan abaalkii waad guranaysaa haddaad raashin beeratana isagii waad guranaysaa adigu habka aad wax u beerato aday kuu taallaa soomaalidu inta badan markii maahmaayaha soomaalida ama xubin soomaaliyeed laga hadlahayo aad iyo aad baa arrintaa beerashada looga hadlaa xitaa dadka isdhalay waa tii mar lagu soo qaadanaya la dhahayay geed walba dhacaankiisuu dhalaa iyadoo beerashadii un la dul taagan yahay midaanan maanta aan kusoo qaadanaynana waxaa la yidhi saddex baa beerasho ku fiican saddex ayaa beerasho ku fiican maxay yihiin saddexdaasu waa saddexdan soo socota dalag beera dad ikhyaara iyo deeq waxhooya saddexdaasaa beerasho ku fiican ayaa la yidhi u fiirso midda koowaad waa dalag beera dee baahidaa laga baxaya aday dadku beera beertaanoo aadan dhihin u n ayna soo gaadh jamciyadda qurmaha ka dhexaysa qabandi noo keen maraykanow huuhaa haddaadan dhihin dee gaajaad ka baxaysaa adaa wax beertay beertaadaad guranaysaa marka oo xitaa dadka hiiraanka ummadaha xitaa aan waxba beeran hiiraansiga masigaday ka dhirgi masigada adigu aad beertay intaad kasoo tagtee xogaaga bololka alahay hiiraansigeedaa ku filanba hiiraansi baa la dhahaa taasaaba ku filanba bal iskabadaa wax kale waxaaba kasii daran sikada aad bixinaysa iyo madaalka ehelada ay waxaasoo dhan wax laga gayoon karaba ma ahanba waa haddii aad wax beerato waayihii aan karoorka masigada beeran jirin ama masigada intaan beerana karoorada aan goosan jirna waabaan xasuusanaa geyigu siduu ahaa iyo dadku siday nadiif u ahaayeen iyo sida aan loo waalin anaaba xasuustaba marka waxay tidhi maxaa lagu yidhi waa dalag beera kow dalaga beertu biniaadanku xaggee meesha ugu horreyso loo baahanya biniaadanku waa maxay inuu kasoo kabto waa inuu baahida ka baxo horta biniaadanku marka koowaad waa inuu baahida ka baxo oo balgaajada laysku daya inaad la dirirto adigoon cidna baryeyni waa kow waa midda labaadeh dad ikhyaara dee dadka haddaad beerto dadka aad caqligooda kobciso dadka aad la taliso oo dadka wanaagga u sheegto oo dadka aad wacyigeliso dadka waxhaysana dee dadku intooda badan ilaahu hadday doonaan iyagu yeena ikhyaarba noqonin laakiin adiga markay kula kulmaan ikhyaar bay noqon hayaan oo xurumaad ka helaysa u fiirso qof walba qofka kale intuu ka wanaag badan yahay ama ka sharaf badan yahay ama iska ilaalin badan yahay ama uu dadka uga xurmo badan yahay dadkuna dee way xurumayn hayaan waa xaqiiq waa dad ikhyaara isagana lagama maarmo oo wuxuu u baahan yahay in la beerto haddaad dad ikhyaara beeran weydo ama aad adigu laftaadua ikhyaar noqon weydo marka lagu leeyahy dad ikhyaara waa in adigu horta aad ikhyaar tahay haddaadan adiga laftaadu aadan nin wanaagsan ahayn ama caaqil ahayn ama nin dhowrsoon ahayn oo aad batalaqsanayso dee markaad batalaqsato biniaadanku way kula batalaqsan hayaan laakiin haddaad batalaqsan weydo nin dhowrsado tahay dee biniaadanku way kaa dhowrsan hayaan waana dabeecad biniaadanka lagu yaqaano uuna caan ku yahay waa kow iyaga laftooda waxay u baahan yihiin marka abuur marka lagu leeyahay ha u qaadanin inaad leedahay see dad loo abuuro inaad isdhahdo ma abuurka ilaahay baa leehay xagge ilaahay baa abuur kale cidna ma diidano dadkii ilaahay wuu abuuray waana kana adduunku keenay iyagoo waaweyn bay joogaan adigu samee laguma dhihin laakiin waxaa lagu yidhi abuur see loo abuuraya wanaagaad ku abuuraysaa waxaad baraysaa sida wax loo wanaajiyo wanaajintaas ayay kula qaadanayaanoo marka dambe kuwa markaad wanaagga usoo bandhigto wanaagga xurmeeya oo adiga ku xurmeeya oo adiga weliga wanaaggii aad u gashay xusuusnaada ayay noqon hayaan laakiin haddaad mid iyaga cuno oo ruuga noqoto dee iyaguna dugaag kale oo kuhiigay noqon hayaan waa midda saddexaadee waa deeq waxhooya waa inaad gacanta hoo dhahdo oo aadan ahayn mid labada gacmood ba ilaahay gooyey oo suxullada ilaahay ka jaray oo bakhayla oon waxba dhiibaynin oon maskiin soo hormaray oo gurigiisa koob shaaha ka kabanaynin ama gacantiisa aan u fidinaynin ku dariiq fadhiyo maskiina ama haddii ilaahay idmahayo aan khayrkaba u adimaynin ha isku noqon ee noqo mid khayrka u adimeeya waxna bixiya markuu wax bixiyo xag ilaahay baa lagaa siina wixii aad bixiso oo waad helaysaa idamka ilaahay laakiin adigu noqo mid akhriya adduunba wax u abuurta oo sadaqaysta oo dadka soo jiita oo haddii ilaahay kuusaba ogolyahay aad iyo aad sharafta noocaasa ku adeega taasay ku leedahay xubintu oo ay ku faraysa waxaa la yidhi saddex baa abuur ku fiican waa saddexdan soo socota dalag beerah dad ikhyaarah iyo deeq waxhooya saddexdaasaa abuur ku fiican bay xubinteennan murtida maantu ina leedahay ama ay inoo tusmaynaysaa maahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi kala garo gar iyo been kala garo gar iyo been